slى اllه وslm عlى نabiyina mxamadi وعlى آlihi وصaxbihi وslm وbacdu xadiidkii shalay ina abi وabaaka fi الnaar ayaa bacd اlإkhwaan su'aal ka keeneen oo ay dhaheen dadkaasoo ahlulfatra ma aha bacd اlikhwaan baa waxay dhaheen xadiidkii aan shala soo marnay ina abi wa abaaka fi الnaar dadkaasoo ahlulfatra ma aha ahlulfatrada maadaama aan rasuul loo soo dirinin sidee lagu cadaabahayaa qur-aanka ayaa wuxuu tilmaamahayaa dadka aan rasuul loo soo dirin inaan la cadaabayn wamaa kuna mucadibiina xataa nabcaa rasuula marka ahlufatrada xukunkooda iyo axwaashooda waa badan yihiin laakiin nas yar oo khulaaso ah oo uu keenay alxaafid ibnu kahiir kitaabkiisa albidaayatu wاnnihaaya ayaan akhrinaynaa khulaasada ah masaladaas axaadiid badan oo wuxuu keenay ka warramaysa nebiga aabbihii iyo hooyadii iyo awowgii markuu axaadiistii aad u takhriijiyey kadib wuxuu yidhi ina cabdalmuطalib maata calى maa kaana calayhi min diini اljaahiliya cabdulmuطalib sidaasuu ku dhintay khilaafan lifirqati الshiicati fiihi wa fii bnihi abi aalib wuxuu leeyay arrinkaasna waxaan ku khilaafsannahay firqada shiicada oo ku saabsan cabdulmuطalib iyo wa fii ibnihi abi aalib ee labadaas waxay qabaan shiicadu in ay yihiin naajiin oo ay badbaadeen bal shiicada qullaadooda waxay leeyihiin abu aalib nebi buuba ahaa iska dhaaf inuu badbaaday ama mu'min u ahay bal nebi buuba ahaa meesha waxaa ka muuqanaysa marka bacdu nnaas ayaa waxay leeyihiin markay xadiidkaas soo marahayaan waxaa loola jeedaa in abii abaaka fi nnaar abu aalib marka abu aalib iyo cabdulmuطalib waa isla meeshii sida alxaafid ibnukasiir uu qariray waxaana arrinkaas khilaafsan un shiicada dadka muslimka ah ahlu sunnada uma yaqaaniin barnaamijka ku saabsan abu aalib baa badbaaday ama cabdulmuطalib baa badbaaday waxa uu leeyahay waqad qaala albayhaqiyu bayhaqibu isaguna ka soo naqliyey ibnu kaiir waqad qaala albayhaqiyu bacda riwaayatihi hadihi alaxaadiida fi kitaabihi dalaa'il اnnubuwa markii uu axaadiistan ibnu kaiirka uu takhriijiyey isaguna uu wariyey alxaafid albayhaqi fi kitaabihi dalaa'il اnnubuwa ayuu wuxuu yidhi bayhaqi wakayfa laa yakuunu abawaahu wajaduhu calayhi الsalaatu wasalaamu bihadihi الsifati fi اlaakhira sidaysan u noqonayn buu yidhi labadii aabbo oo nebiga yacni hooyadii aabbihii iyo awowgiisa bihadihi sifati fi اlaakhira sifadan oo ah inaysan aakhiro ku badbaadin sidayna u noqonayn buu yidhi waqad kaanuu yacbuduuna اlwathan xataa maatu wlam yadiinuu diina ciisa bna maryam calayhi الsalaam wa kufruhum laa yaqdaxu fii nasabihi calayhi الsalaatu wasalaam iyagoo kufrigooduna nebiga nasabkiisa wax u dhibi maayo lianna ankaxata alkufaari saxiix waayo dadka gaaladaa guurkoodu waa saxiix waxba kuma jiraan alaa taraahum yuslimuuna maca zawjaatihim falaa yalzamuhum tajdiidu اlcaqdi walaa mufaaraqatu markay soo islaamaana hadda isguursada la dhihi maayo ama kala taga إda kana milhu yajuuzu fi اlإslaam wbiاllahi twfiiq intaha kalaamu albayhaqi wuxuu leeyahy ibnu kaiir waإkhbaaruhu salى اllahu عalayhi wasalam can abawayhi wajadihi cabdilmuطalib biأnahum min ahli الnar laa yunaafi اlxadiiث alwaarida canhu min طurqi mutacadidaة أna أhla اlfatraةi wاlأطfaala wاlmajaaniina wالsuma yumtaxanuuna fi اlcarasaati ywma اlqiyaama wuxuu leeyahy xadiidkaas nebigu uu kaga warramay aabbihii iyo hooyadii iyo awowgiis inay ahlu naar yihiin ma anfina ayuu leeyahy xadiidkaasu xadiidtii kaleoo nebiga ka timid oo badan oo tilmaamaysa dadka ahlulfatrada ah iyo ilmaha yaryar oo yaraan ku dhintay oo gaaladu ay dhaleen iyo dadka majaaniinta ah oo gaalada ka mida iyaguna oo waallaa intay gaalnimada ku jireen ee qofka muslimka ah hadduu waasho ee muslimnimadiisii hore u socota ninkan gaalkaana hadduu waasho gaalnimadii hore u socota qof walba wixii hore ayuu raacayaa waxa uu yidhi wasumma iyo dadka dhegahala oo gaalada oo aan waxba fahmayn ama waxba maqlaynin yumtaxanuuna fi lcarasaati ywma alqiyaama yowma alqiyaama ayaa imtixaan dadkaas la gelinayaa kama basadnaahu sanada wamatnan cinda qowlihi tacaala wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuulan aayaddaas sharxeeda iyo tafsiirkeedu aad ugu dheeraaday tafsiirkiisa fayakuunu minhum man yujiibu wa minhum man laa yujiibu marka yowma alqiyaama ayaa waxaa la leeyahay naartaas adduunyada waxay leeyihiin annaka waa waalaay anugu ama waa dhegala-ay ama anigoo yar oon wax fahamsanayn baan dhintay see naar ku gelahayaa markaasaa waxaa leeyahay naarta halkaas ka muuqata ma ujeedin haa gala ku yaac wixii marka ilaahay ugu talagalay inay badbaadaan naartay ku yaacahayaan naartaasna ilaahay waa u bedelahayaa naar ma aha laakiin ayaga aragtidooda ay naar u tahay wixii diidoo yidhaha naartaas geli maynona waa dad aan badbaadayn yowmu alqiyaama marka qaybtaas yowmu alqiyaama ku dhici doonta imtixaanka rabbi uu marinayo oo kadibna naarta lagu shubi doono oo ahlu fatrada ah ayuu nabigu musabaqan qaybo ka mida uga warramay marka qaybaha uu ka warramay waa qaybaha yowmu alqiyaama markii la imtixaano imtixaankaas ku dhici doona naartana sidaas ku mudan doono oo aan badbaadayn qaybo kaleeto oo markii la imtixaano imtixaankaas ogolaanhaya naartiina aadahaya oo badbaadayna waa jiraan marka dadka ahlu fatrada khulaasadoodu waa sidaas wabilahi towfiiq qaala alimaamu muslim raximah llah xadaana abu kaamilin iljaxdariyu waa fudayl ibnu xuseyn ibnu alxa abu kaamil aljaxdari min alcaashira قال xdثna يزيد بن زuريc waan soo marnay qال xdثna التyمي wa سلyمان بن drخان التyمي من الراaبcة عن أbي cثمان cبدiرحمن بن ml أو ml أو ml النhdي مخdرا عن qبيصة بن المخاaرق وزhير بن cمr laba صxaabi wey qaal لma نزلت markii soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin u dig qaraabadaada dhowaanta badan qaala qaala yaa iskale qaala marka maadaama xadiidka iskala wariyeen ayuu markii hore wuxuu yidhi qaala maadaama xadiidka isla wariyeen isku mid yahaana miduu ku kaaftoomay mid un ama ha noqdo qabiisa ama zuhayr ha noqdee qaala qabiisa ama qaala zuhayr inalaqa nabiy llah waxaa baxay nabigii allah ilaa radmatin min jabal dhagax issisaarsaaran oo buur ah ayuu u baxay facala aclaaha dhagaxdaas issisaaran midii u korreyday ayuu ka kormaray facala aclaaha xajaran dhagaxdaas midda u korayda ayuu kor fuulay uma naadaa markaasuu naadiyey oo uu dhawaaqay yaa banii cabdi manaaf reer cabdumanaafow waa afartii jilib aabbahood oo ahaa banu haashim wa banu muطalib wa cabdushamsin wa nawfal innii nadiiru anigu waxaan ahay mid digahaya innamaa mahalii wa mahalukum anigaa sifadayda iyo adinka sifadiisu waxay tahay sifadiinu waxay tahay ka mahali rajulin nin sifadi ra'a alcaduwa arkay cadowgii fanalaqa ee soo baxay yarba'u ahlahu isagoo ahalkiisii u digahaya fa khashiya an yasbiquuh marka wuxuu ka cabsaday in ay cadowgii ka soo hormaraan oo ay tolkiisii gumaadaan isagoo aan fartiintii soo gaarsiin fajacala yahtifu marka wuxuu gudagalay mar haddii uu ka gaari waayey inuu u yimaado yaa sabaaxa inuu yidhaah saasuu gudagal marka meeshii uu ka soo dhawaaqahaya ma soo gaarin weli wuxuu isleeyahay intaadan soo gaarin bay kaaga hormari karaan markaa fartiin buu gudbinhaya asagoo meeshii jooga u leeyay marka yaa sabaaxa subaxaygiyew subaxigaygiyow dadka qoloba siday u qayla dhaamisaa marka qaylada ama qayladhaanta carabta weyn yaa sabaaxa haddii la yidhaahdo macnaheeda waxaa la tasawurhayaa ciidan deg deg ah inuu kaadiga ku hayo dadkan loo digahayo meesha aan anaku ka dhahno waa wareey waa wareey saasuu nebigu ku maalahaya marka arrinkii xadiidkan marka axaadiistii shalaan soo marnay ayuu la mid yahay waana badnaayeen abu hurayra wariyey caaisha warisay labadaas saxaabi baa wariyaday qamiisa bnu mukhaariq zuhayr ibnu camrin aad bay u badnaayeen marka dadka jiran oo khuraafada la jiran oo diinkooda awhaamta uga sugan oo qalbigooda ku xiray waxaan waxba ku taraynin ama abbay ha noqoto ama wax kale ha noqotee ayay u baahan yihiin in lagu akriyo axaadiista oo in lagu tufaa axaadiista in lagu tufa weeyaan daawo haddii alla ugu talagalay kuwan baa daawo u ah oo in lagu dul akriyo tuf lagu yidhaahdo waa dad jiran weeyaan hadduu ilaahay caafimaad ugu talagalan waa ku caafimaadahaya طيب وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والعاشرة قال حدثنا المعتمر معتمر بن سليمان من التاسعة عن أبيه سليمان بن ضرخان تيمي من رابعة قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن عمرو بن مرة وعمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي من الخامسة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورحتك iyo tolkaada oo minhum iyaga ka mida oo almukhlasiina la khalisay intaas marka waa qiraa'o shaada weeyaan qiraa'o qur-aan ma aha kharaja rasuulu llaahi sala allahu alay slam rasuulkii waa soo baxay xataa sacida safaa ilaa uu buurta safa ka fuulay fahatafa wuu dhawaaqay yaa sabaaxa faqaaluu man hada aladii yahtifu ninkaan qaylo dhaaminayo waa kuma qaaluu muxamed muxamed wey faijtamacuu ilayhi way soo aadeen marka way soo kulmeen faqaala yaa banii fulaanin yaa banii fulaanin yaa banii fulaanin yaa banii cabdi manaaf banii fulaankaas marka waa banuu cabdi manaaf yaa banii cabdilmualib waa awowgii wixii ka farcamay faijtamacuu ilayh way usoo kulmeen faqaala way usoo dhawaadeen way usoo kulmeen awel way usoo dhawaadeen misale markuu intaas u dhawaaqday faqaala ara'aytakum iiga warrama low akhbartukum haddii aan idinkaga warramo anna khaylan fardo takhruju inay ka soo baxaydo bisafxi hada aljabal jabalkan babaciisa inay ka soo baxaydo akuntum musadiqiya ma tihiin ma ahaydeen kuwa ii rumaynaya qaaluu maa jarabnaa calayka kadiban waxay dhaheen kuguma aanaan jarribin kuguma aanaan ogaanin been qaala fainii nadiirun lakum anigu waaaan ahay mid idin digahaya bayna yaday cadaabin shadiidin cadaab adag hortiis aa idin digahaya qaala faqaala abuu lahabin abuu lahab baa wuxuu yidhi tabban laka halaaka kugu dhaco amaa jaamactanaa ilaa lihaada miyaadan noo aruurin waxaan waxaan ahayn miyaadan noogu yeerin waxaan wax ka duwan uma qaama kadib waa istaagay marka suuqiisuu galay fanaزlat haadihi suura suuradaasaa soo degtay tabat yadaa abi lahabin waxaa halaagsamay abulahab labadiisii gacmood abulahab waa halaagsamay kadaa waqad tabba ha halaagsamo weyaan marka tan hore waqad tabba waana halaagsamo ha halaagsamo ha halaagsanto abulahab labadiisii gacmood waqad tabba waana halaagsantay kda qaraأ الأcmaش ilى akhiri suura qira'ashaada weeyaan marka waqad tabad xadaثna abu bakr bn abi shayba abu qurayb qala xadaثna abu mucaawiya can اlأcmaشh bhada اisnaadi sacida rasuul الlahi salى الlahu alay slam data ywmin safa waxa uu rasuulku fuulay maalintoo safa buurta la yidhaahdo faqaala yaa sabaaxa binaxwi xadiidi abi usaamata walam yadkur faacilkeedu waa أو معاوية نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين باب هل نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب قال مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ومن العاشرة ومحمد بن أبي بكر المقدمي محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي من العاشرة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي سوانا من العاشروي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث وعبد الله بن حارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب له رؤية إنك أخوي لي له رؤية محيته عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء أبو طالب أذيركي أولالكي نبي أذيركي أولالكي أهو حكوي دينيا أبو طالب وحمكو ترتو لي يا رسول الله فإنه كان يحوطك ويغضب لك سوحها in uu ku xifdinayay oo uu kuu caroonayay adiga haddii meel lagaaga dhaco qaala nacam ha waxbaan u taray huwa fii daxdaaxin min naar waxa uu ku sugan yahay dhambalalax naar ah biyaha yar oo cagta qariya oo aan qofka qarin maxaa la yidhahda dhambalalax soo lama yidhahdo dhambalalax naarha ayuu ku sugan yahay cagta ugu jirta walowlaa anaa haddaan anigu aanan jiri lahayn yacni anigu haddaanan u shafeeci lahayn lakaana fi darki اlasfali min annaar wuxuu ahaa lahay qaybta hoos sii xigta oo naarta inuu ku jiro ahaa lahaa ayib ilaahay wuxuu leeyahay famaa tanfacuhum shafaacaةu shaaficiin dadka kafarada ah aayadda saasay leedahay ma anfacayso dadka kafarada ah kuwa shafeeca shafaacadood halkanna waxbaa muuqda shafaacadaas marka waa shafaacada ah naar ka soo bixin naar ka soo bixin shafaaco ah ma helayaan mana anfacdo laakiin intaas wax ka sokeeya waa dhici kartaa marka sida abu aalib oo kale naartii abu aalib lagama soo bixin mana laga soo bixi karo laakiin intaas ayay noqotay shafaacadi xadaثna بن أbي cmar qala xadaثna سfyaan بن عيينة ويان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك وأن كوكا فهل نفعه ذلك أرنك أسوح ما قطاري قال نعم وجدته وهان هلي في غمرات من النار نار بباشر إنه كجري ونار ضبالا هي ونار أي قرصي قفك ضبالا هي بيو أي قرن هي biyaha qofka qariya la yidhaha marka khamaraat marka naar qarisa ayuu dhex dabaalan hayay fa akhrajtuhu ilaa daxdaaxin waxaan usoo bixiyey dhambalaalaxaas وحدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي من العاشرة قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان من التاسعة عن سفيان والثوري قال حدثني عبد الملك بن أمير قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة حديث كان يا أسكالة سفيان طيب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد هو بيشير لبعض الهاد ومن الخامسة عن عبد الله بن خباب الأنصاري وتابعي أنصاري أه من الثالثة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب وعن النبي اكتسبوا الشيخ أبيك أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة وهو مذنيهي إني أنفعه شفاعتي إذا يوم القيامة وأه تخفيف العذاب لكن لا في إخراج النار نار كصبح الماء فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه لبدا أن قوي قارحية ها؟ ما يقول ومسكل مسكل يبلغ كعبيه يغلي منه waxaa la hurahaya dimaaquhu maskaxdiisa ayaa la karsamaysa marka meeshii intaas ka fogeed aa karsanaysa jirkii kaleetona oo uga dhowaay maskaxda waa kasii daran nasal allah salaam باب أهوان أهل النار عذابا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير نصر ويان أبو بكير كاس ومن التاسعة قال حدثنا زهير بن محمد التميمي أبو المنذر من السابعة عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح ومن السادسة عن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري من الرابعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ضدك أهل النار كأه متك أغفض عذاب وينطعر بالنعلين وها حرن هيا لبكبوت ومن نار النار وأبو طالب كوي يغلي دماغه وحانا كره يا مسكحديسا من حرارة عليه لبدا أسكبوت كليل كوذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب ضدك أهل النار كأ midka ugu jilicsan cadaab waa abu aalib wa huwa muntacilun binaclayni waxa uuna qabaa laba kobood yaqlii minhumaa dibaaquhu labadaas kobood awgooda ayaa maskaxdiisu la burinaysa nasal allah salaam حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني يقول سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة ذلك أهل النار كا متى أغفضت عذاب يوم القيامة لا رجل ننويا توضع dhigahayo ama la dejinhayo ama la saarahayo fii akhmasi qadamayhi labadiisa cagood reesmagaartadooda ayaa jamrataani laba dhuxulood loo gelinayaa yaqli minhumaa dimaaquhu abu aalibki allahu mustacaan حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهول أهل النار عذابا dadka ahlu naarka ninka ugu fudud cadaabka waa man lahu naclaani waa nin laba kobood leh iyo washiraakaani min naar iyo laba suun oo naar ah oo cagtiisa kor saaran yaqlii minhumaa dimaaquhu waxaa la burinaya maskaxdiisa kamaa yaqli lmirjalu sida uu u buriyo digsigu maa yaraa ana axadan ashaddu minhu cadaaban ma arkahayo midna inuu ka adag yahay isaga cadaab wainahu la ahwanhum cadaaba isaguna waa midka dadka ugu fudud xagga cadaabka baabun man laa yumin lam yanfachu camalu saalix qala muslimu xadathana abu bakr bn abi shaybata qala xadathana xafs wa xafs bnu ghiyaaf bnu talqin alkuufi min athamina عن داود وداود بن أبي هند القشيري من الخامسة عن الشعبي وعامر بن شراحيل عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله يا رسول الله إن يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية نكال ابن جدعان جاهلية أيون نوراي يصل الرحمة waxa uu xiriirinayay raximka wayucimu lmiskiina miskiinkana waa quudinayay fahal dalika naaficuhu arinkaasu wax ma ku tiraya yowma alqiyaama cabdulahi ibnu judcaan weeyaan waa cabdulahi ibnu judcaan ibnu camrin ibni kacb ibni sacd ibni taym marka banu taym waaye caaishay isku reer yihiin laakiin waa nin waqtigii jaahiliga joogay marka sida ay tilmaamayso nin aad dhaqaale u leh ayuu ahaa aad wax u haysta oo dadkana aada wax u siiya nin shaacir ahoo waktigaas joogay ayaa wuxuu ka waramay wax quudintiisii markaasuu wuxuu yidhi lahu daacin bimakkata mushmacillun wa aakharu fowqa daaratihi yunaadii ilaa ruduxin min ashiiza calayha lubaabu lburi yulbaku bishihaadi wuxuu samayn jiray xeerooyin waaweyn oo geedo aad u waaweyn laga qodaray oo aad u dheer oo jaranjar lagu fuulo marka raashin buu ka buuxin jiray jaranjarooyinkaasaana lagu fuulahayay xeerooyinka uu cunnada ku shubi jiray marka ninkaasa wuxuu leeyahay lahu daacin bimakkata nin baa ka warramay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ibnu judcaan nin dadka ugu yeera weliimadiisa mushmacilun ee aada ugu dadaala dadka inuu u yeeroyo warkaalayo warkaalayo meeshaan bay taallaa wa aakharo iyo mid kale fowqa daaratihi gurigiisuu kor taagan yahay yunaadi wuxuuna naadinhayaa midka gurigiisa kor taagan ilaa ruduxin min ashiiza xeerooyin ka samaysan geedka shiiza la yidhaha geed magaciis weeyaan u kaalay buu leeyahay xeerooyin ka samaysan geedka shiiza la yidhaahdo waa geedaha un ugu weyn markaas oo xerooyinka laga qoran jiray calayhaa waxaa kor saaran buu leeyahay marka xeerooyinkaas lubaabulburi bur la haadiyey oo laga dhammeeyey buunshihii yulbaku bishihaad ee lagu qasay maraq buu leeyahay maasha allah cunadu bixinayo fiir waa bur inta la haadiyey oo laga dhammeeyey buunshihii oo la kariyey iidaam looga dhigay malab yaa heli kara markaasay dhihi jireen calabtu low baqiya axadun lisakhaa'in labaqiya ibnu judcaan haddii qof uu sakinimo awgeeda uu cumri u heli lahay ibnu judcaan baa ku heli lahay bay dhihi jireen intaas wax ma ku tarta marka markaa nabigu wuxuu yidhi laa yanfacuhu inahu lam yaqul yowman rabbi kfir lii khaii'ati yowma diin waxaasoo dhan waxba kuma tarinin waayo maalin muusan dhihinin rabbi kfir lii ilaahay ii dembi dhaaf khaii'atii gefkayga yowma diin muusan dhihinin macnaha iimaan ma lahayn mar hadduuna iimaan jirinin waxa uu qofku uu sameeyo waxba ma tarahayo laakiin ilaahay caadil waayo qofka wax uu sameeyona ag marin maayo marka dadku waxay ku kala duwan yihiin qofna waa muslim waxa uu baxsado iyo sadaqaadkiisa adduunyadana ilaahay waxbuu ka siiyaa aakhirana arkaydkiisii weeya gaaladu waxay bixidoona ilaahay kama inkirahayo wixii ay gaaladu bixido oo nafaqaad ama ixsaan ah adduunyadu wax ku siinaya bis laakiin aakhiro waxbaguuma horeeya marka gaalada wax bixisa oo dhahaysa hay-aad baan leenahay maaragtay iyo samafal inkastoo hadda hay-aadkaasu ay shar iyo wax daran ka shaqeeyaan laakiin hadday sadaqaad aan shar lahayn baxsadhaan waxay ku helayaan adduunyada nafci iyo waxay iyagu horumar u yaqaaniin iyo caafimaad iyo dhaqaalo iyo amni wax badan bay ku helayaan waxaana dhici kartaa waxa ay haystaan maanta oo muslimka ay uga roon yihiin oo ah amniga iyo dhaqaalaha iyo nolosha wanaagsan waxyaalahaas ay bixbixinayaan in alla ka siiyo xadaanii axmed ibnu xambal waa markii labaadaan u malaynhayaa baabkuna waa baabun inamaa waliya allahu wa saalixu lmuminiin xadaanii axmed ibnu xambal qaala xadaanii moxamed ibnu jacfar waa qundar qaala xadaanaa shucbatu can ismaaciil bni abi khaalid alaxmasi min araabica عن قيس بن أبي حازم مخضرم عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا سعضان أه غير سر أن قرسودي أهين صورها يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء inamaa waliyiya allahu wa saalix lmuminiin amr ibnu caas baa wuxuu leeyahay waxaan rasuulka ka maqalay asagoo ku dhawaaqahaya oo aan sir ahayn dhahaya alaa ina aabii alaa ina aala abii dabcan nabigu waa sheegay magacaas hadda magacii meesha ma yaalo yacni magaca wuxuu ahaa marka alaa ina aala abi fulaan fulaankiina waa laga tuura meesha nebigu waa sheegay ma uusan qarinin waana la jahray magacana waa caddeeyey waxaana muuqataa nin qaraabo ah inuu ahaa ninkaas laakiin min baabi satri ayay ruwaadda iska tuureen magacaas marka hadalka marka fiirs uu dhacayo alaa ina aala abii abii ma taalla waxaad fulaankii ma yaallo abii baa taalla alaa ina aala abii maxaa ku xiga lahaa mudaaf ilayhi soo maa mudaaf ilayhga mar hadduu meesha ka xadfan yahay marka raawigii wuxuu ku bedelay intuu xadfay yacni fulaan fulaankiina ma sheegin weli yacni waa hebel ninkii waa tuura magaciisii calamka ahaa ayib marka wuxuu rabaana in meesha ninka maqan yahay inuu tilmaamo markaasuu wuxuu leeyahay yacni fulaan yacni hebel ujeeda hebel hebelkiina lama sheegin marka raawiga unbaa meesha ka tuuray min baabi satr yacni laysuu lii biawliyaa ma aha kuwaas kuwa aniga awliya ii ah ama aniga ii dhow ma aha marka dhowaanta qaraabanimada ahu ma aha dhowaan qiime leh waayo waxaa kala qaada dadkii ama kala fogeeyey diinkii marka qaraabanimadoodu dhowaan macno leh ma ah inamaa waliyiya kan ii dhow waxa weeyaan allahu iyo wasaalixulmuminiin muminiinta saalixooda baabkaana ku daraynaa baabu qowli nabiyi sal اlه alay slm yadkulu ljannata min ummatii bs allah aclam wsal اllah wslm ala nabina mxamd l ali wsbi wslam